xadhigga iyo horgeynta cabdirasaaq la geeyey maxkamadda military laba sababoodba waa ku qala oo marka koowaad sida qareenadu sheegeen cabdirasaaq ismaaciil xasan wuxuu dowladda somalilan uga diiwaan geshan yahay inuu yahay qareen oo cashuur ku bixiyey ururka qareenada somalilanna wuxuu uga diiwaan geshan yahay inuu qareen yahay qareenkana xeerka wuxuu sheegayaa marka hore in laga qaado xasaanadda qareennimo kadib kahor intaan la xidhin tiina lama marin waa qodobka koowaad waa qodobka labaade haddaynu ku raacno dooda dabdamiska o naano cabsa qareenba maaha waa dabdamis in maxkamad militari la geeya ayana waa sharci daro waayo dabdamisku militari maaha labadaas sababood dartoodba waxaanu ka codsanaynaa maamulka maxkamadda militariga wasaaradda cadaaladda wasaaradda arrimaha gudaha iyo maxkamadda sareba in iyadoo la ixtiraamayo qaanuunka ana wax gaara ma rabno wax dastuurka iyo xeerka qareenada ku yaalla iyadoo la ixtiraamayo in cabdirasaaq loo soo celiyo xorriyaddiisa hadduu jiro dembi uu galay in loo maro sifooyinka sharcigu dhigay annagu qofna melihi yaan la qabaninma dembi lagu soo oogin waxaan leenahay sharciba inoo yaalla sharciga inoo yaalla inta la ixtiraamo ha la raaco waayo haddii inta qareen la qabto isagoo shaqaynayoo dad matalaya la xidho oo maxkamad militari la geeyey suuragal ma noqonayso qareenada kale inay shaqeeyaan oy dadka dee si xaqa u difaacaan marka annagana waxaan ugu tahay intimidation iyo kadeed iyo cagajuglayn waxaana qareenadu ka tashanayaan inay sameeyaan shaqo ka joojin guudo inta cabdisaaq riyadiisa loo soo celinayo inta keliya anagu codsanayna axsaanna ma rabno wax gaarana ma doonayno xeerka qareenadana ha la akhriyo dastuurka somalilan hana la akhriyo waxay labadaasi ka qabaan arrinka cabdirasaaq ha laga yeelo waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo ay khusayso laba arrimood kow xeerka qareenada jamhuuriyadda somalilan wuxuu leeyahay qareenada lama qaban karo sababta uu leeyahy waxa weeye wax kale maaha baarlamaan baa ansixiyey golayaashuu maray wuxuu u leeyahy wax kale maaha waxa leeyahy ninkan xuquuq baa saaran mas-uuliyad baa saaran cid buu ka mas-uul yahay marka naftiisa laga tago reerkiisa laga tago wuxuu ka mas-uul yahay qoyskiisa marka laga tago wuxuu ka mas-uul yahay ummad kale uu xuquuqdooda difaacaya isagii haddii gidaaradaa lagu jiijiidanayo oo karaamadiisii halkaa lagu dilayay suuqa waxa weeye cid kalena waxba u diran mayso haddii arrintu saa noqoto oo qareenka karaamadiisii meesha ka baxdo waxa ay noqon doonaan dadku gacmahooga inay ku fushadaan waxay u baahnaayeen annaguna taas baanu qaranka ka hor joognaa haddii laakiin maxkamadda ciidanku noqoto maxkamad badbaado labaad oo soo korodhay waxa weeye annagu waxaanu leenahay dulmigu waa isku midun waxaan leenahay nidaamnimadu waxay ku dhisan tahay in loo hoggaansamo sharciga fadlan min fadlan wa ixsaanaka waxaad ku soo noqotaan xeerka waxaad ixtiraama nidaamka qareennadu ha ha loo ogolaado inay shaqadooda qabsadaan ha loo ogolaado inay jeelasha galaan ha loo ogolaado inay sabiyada galaan ha laga daayo in la xidho